madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdixasiis xasan maxamed laftagareen ayaa saxiixay hindisa sharciyeedka ilaalinta gargaarka bani-aadanimo ay diyaarisay wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka koonfur galbeed hindisa sharciyeedkan ayaa ah xoojinta iskaashi ku salaysan ilaalinta gargaarka iyo isla xisaabtanka qaabka cusub ee maareynta gargaarka iyo gaarsiinta gargaarka dadkii loogu talagalay wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka koonfur galbeed ayaa ka warbixiyey wakhtiyadii uu qaatay in la ansixiyo xeerkaani
waxaan isugu nimid inaan qayb ka noqonno madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan axmed laftagaren oo saxiixayay sharciga ilaalinta gargaarka bini'aadanimada sharcigaasoo ah sharci muhiimad u leh in gargaarka uu gaaro dadka loogu talagalay mudane madaxweyne waa mahadsan tahay sharcigaasoo wakhti badan ka soo shaqaysay wasaaradda arrimaha gargaarka waxaan kaloo aad ugu mahad celina dadka martida ah oo nooga yimid magaalada muqdisho iyo hay-adaha ka shaqeeya koonfur galbeed oo markhaati ka ahay sharcigaas oo muhiimad gaara u leh shaqada ayagana ay haayaan madaxweyne waa mahadsan tahay waxaanan insha allah ku dadaalaynaa sharcigaas sidii aan u fulin lahayn oo dadka loo gaarsii lahay dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdixasiis xasan maxamed laftagareen ayaa sheegay gargaarkani maanta wixii ka bilaabto in loogu talagalay gargaar bini'aadanimo oo sax ah in la gaarsiiyo dadkii loogu talagalay ee danyarta ahaa runtii maanta waxay ahayd munaasabadan munaasabad qiimo badan oo lagu saxiixayay sharci ay ka soo shaqeeyeen wasaaradda gargaarka oo soo maray hay-adihii kala duwanaa ee dowladda xukuumadda baarlamaanka ugu dambeynna maanta joogo saxiixii madaxweynaha sharcigaasaan saxiixnay munaasabaddan maanta la isugu yimi taasay ahayd aad baan ugu faraxsannahay inaan u samayno sharci gargaarka bini'aadanimo dadka tabaalaysan loogu talagalay sida ay ahayd inay ku gaaraan sharci ilaaliyo ka warhaayo fulintiisa iyo daba socodkiisale inaan hirgelinno maanta sharaf weynay noo tahay waxaan u mahad celinaynaa wasaaradda gargaarka iyo wasiirka gargaarka ugu horeeya oo sharcigan ka soo shaqeeyey wakhti badanna geliyey runtii sharci aad iyo aad dowladda koonfur galbeed iyo dadka doonarka oo deeqbixiyaalkaba muhiim u ah ahaa iyo dadka soomaaliyeed ee gargaarka siiya walaalahooda sharcigaas runtii wuxuu noqon doonaa mid aan sida uu u yahay loo fuliyo lana dhaqangeliyo laga bilaabo maantana dhaqan galo oo shaqeeya ayuu noqon doonaa munaasabadda saxiixa hindisa sharceedkan waxaa madaxweynaha ku welinayay wasiire ka tirsan xukuumadda koonfur galbeed uu ka mid yahay wasiirka gargaarka mas-uuliyiin sare oo ka kala socday qaramada midoobay hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga uu ka mid yahay ku-xigeenka wakiilka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ee arrimaha soomaaliya